waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
xasan waa ku salaamaya adiga iyo dhegaystayaashaba shirkaasi dee waa shir sida la moodayo runtii anigu sidaan u arko aan ahayn waayo shirku sidii la moodayey markii hore waxa uu ahaa in lagaga hadlayo arrimaha masiiriga ah ee guud ahaan ummadda soomaaliyeed sida uu ku dambayn doono gaar ahaan qadiyadda somalilan laakiin hadda wararka soo baxaya waxa weeyaan waxaad moodaa shirku inuu meel soke oo aan halkaa gaadhsiisnayn uu ku warwareegayo oo ah ku saabsan dhaqaale iyo ujeedooyin kale oo aan sidaa usii fogn usii fogeyn marka kulley anigu sidaan u arko shirka eeqaam hooseyaalkii markii hore laga filayay
waa garta laakiin waadan islahayn kuwaasu waa kuwo lagu gaarayo meesha loo socdo haddii arrimahan dhaqaalaha iyo ixtiraamka iyo wada socodka iyo haddii laysku afgarto heerka kalena waa loo gudbi doona miyaadan islahayn
wallaahi niyo xasanow sida la ogyahay hadda warar shirarkani waxay soo socdeen muddo dheer dheer dheer ayay soo socdeen soomaaliduna waxaad tidhaahdaa ijiid aan ku jiide waa gacmadaalis marka waxay ahayd iminka dee almost three four years bay shirarkani soo socdeen waxay ahayd in hadda lasoo finalize gareeyo laga hadlo arrimaha masiiriga ah ee dhabta ah wararka xoghogaalka ah ee aan maanta ka helayay waxay sheegayaan xalay ilaa kowdii habeennimo oo ah waktiga africa in laisku mari la-yahay hal qodob oo ah oo ka yimi weliba dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya oo ah in laysu furo siyaasiyiinta abwaanada ardayda yacniga travel normal ah oo ka dhex dhaca labada maaragtay dhinac in la ogolaado oo laysu furo somalilandna taa waa diidantahay ilaa iyo kowdii xalay waa lagu kala kacay baa layidhi qodobkaas diidmadaas ma ku raacsan taha adugu inay diiddo arrintaas
yacniga diidmo iyo diidmo la-aan waxa weeyaan pointku waxa laga la sugayey in laga hadlo masiir umadeed marka imagine oo kiyaa qodobkaas ayaa laisku mari la-ay sidee markaa la hadhow toole laysugu wax laysula meel dhigi karaa masiir umadeed marka kolley anigu sida iila muuqato qolada somalilandna iyagu waxay raadinayeen qadiyaddo ay meesha u tageen waxay ahayd qadiyad dhaqaale dowladda federaalkuna waxay meesha u timi uun arrin ay u aragtay inay wax ka tari karto kambaynka doorashooyinkooda marka meel soke ayuunbaa lagu meeraysanayaa oo cayaartu ka socotaabaan aniga iila muuqdaa arrinta shirkani waa garta marka arrinta masiirka ah oo u dambeeyo aad rabi lahayd in arrinta lagu soo qaado waa in somalilan oo le waanu go-aynaa go-itaanka iyaguna waa muqadis iyo federaalkoo weligood lahaa midnimadu waa muqadis miyeysan kuu muuqan labadaas maadaama laba arrimood oo aada adag yihiin labada dhinacna ay adag tahay inay ka gudbaan wallaahi xasanow dee horta way tahay laakiin marka koowaadba waxa weeyaan marka la yidhaahdo waa la wada hadlaya oo wada hadal ayaa la furayaa u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya ummaddu dee waxa ay markaba maanka gashanaysaa in laga hadlayo dee qadiyadda qadiyadda oo ah masiirka in laga wada hadlo ayay tahay in laga wada hadlo waayo somalilan iminka muddo soddon sano ku dhowbay dee halkaa taagnayd caalamkiina wuxuu yidhi waxay dee arrintiinu fadhidaa inaad soomaaliya kala hadashaan qadiyadiina maadaama ay halkaa tahay dee somalilan waxa weeyaan inay si cad ay miiska usoo saarto oo ay tidhaahdo soomaaliyay adduunkiiyoo dhex jooga war masiirkanaynu ka wada hadlaynaa oo arrintanaynu ka wada hadlaynaa waana wax xaqiiqo ah inaanay soomaaliyana maanta diyaaruha inay somalilan aqoonsato somalilanna diyaaruma aha inay qadiyadeeda ka noqoto marka kolley dee wax aan bislayn qadiyad arrin aan bislayn bay ayay ayay after all waxoo dhan kusoo ururayaan sidaan anigu arko waayo labada dhinacba waxay sitaan laba qadiyadood oo ay ugu yeedhaan muqadas marka muqadasnimadaas waxay ahayd in arrimaha hoose lagu soo dhameeyo marka hore oo laysla soo baaraandego oo lasoo waxeeyo oo lasoo dhiraandhiriyo oo marka shirkan oo kale dhacayo laysula yimaado wax bisil laakiin waxaad moodaa in laga bilaabay kulankii la saadaalinayey inuu kulan bilowaba noqday waad arkaysay dee madaxweyne biix halkuu khudbadiisa ka bilaabay halkuu madaxweyne farmaajo ka bilaabay aniga waa kaasi kala dheeri bay soomaalidu tidhaahdaa waa wax aan weli bislayn oo aad iyo aad wixii la filayey meesha uga durugsan oo uga fog marka xaqiiqada lagu hadlo xasanow ayay arrintu u eegta waa garta ugu dambaynta marka nin reer somalilanaa tahay qadiyadda somalilan ugu weyn waa aqoonsi raadis waad soo sheegta soddon sano inayn weli caalamku aqoonsan arrintuna soomaaliya la taalo ma jiraa wax soomaaliya ay somalilan miiska u dhigi karto oo ka soo dabcin kara ama ay kaga tanaasuli karaan goosashada wallaahi xasanow in adeer horta waxa weeyaan arrintu arrinta qadiyadda somalilan dadka reer somalilan majoritygoodu waxay aaminsan yihiin in laga midho dhaliyo qadiyadda somalilan oo halkii loogu talagalay iyo ujeedadii loo abuuray somalilan ay somalilan ay ma garanaysaa ayay u socoto oo ay maalin maalmaha ka mida ay gaadhi doonaan midna hoostan ka xariiqaya dawlad kasta oo timaada oo somalilan maamusha mandaideka haysataa ma aha inay ka taliso masiirka ummadda waayo constitutionka dalka waxaa ka mid a masiirka ummadda waxa go-aamin kara oo iskale waa shacbiga dawladda marka la dooranayo oo dawladahii somalilan ee dee kala dambeeyey la dooranayo dawlad walba waxaa loo doortaa inay dalka maamusho inay dalka horumar gaadhsiiso inay dimuquraadiyad dhisto inay ictiraaf raadiso inay halkaa mariso laakiin dawladna mandaidkeedu kuma jiro masiirka ummadda ka tali oo looma dooran marka arrintani waa arrin fadhida qadiyadda somalilan u taalla dadka reer somalilan marka xaqiiqada lagu hadlo waxa qura ee dawladdu u keeni kartaana waxa weeye hadday dee caalamka iyo soomaali kusoo qanciso in dadka reer somalilan referendum laga qaado oo markaa referendumkaasi dhunucu u dhaco dee qof waliba uu ku qasbanaan doono inuu raaco taasay fadhidaabaan anugu u arka oo aaminsanahay qadiyadda somalilan faysa jawaas xasan waad mahadsan tahay waxaan u malinayaa tallaabo horta runtii loo baahanaa bay ahayd oo muddo hore in ay dhacdo ahayd waxaad la socota had iyo jeer inay muddo badan ay xukuumadda somalilan ku celcelinaysay in dowladda federaalka ay ka cagajiinayso laakiin maanta si fiican bay u dhacday waxaan u malinayaa inay noqonayso rajo aada u wanaagsan oo labada dhinacba u noqonaysa faa'iido weyn waana waxa loo baahnaa waana tallaabo muhiim ahayd oo ahayd inay dhacdo marka anigu shaksiyan dabcan aad baan usoo dhaweynaya waana waxa aada loogu farxo ayaan isleeyahay
maxaad is leedahay waa yihiin waxyaalaha aad ka maqlaysid qodobada laysku soo qaaday iyo meelaha ay labada dhinac ka kala taagan yihiin
korday xasan waxaad la socotaa iminka in guddi farsamo loo saaray oo waxaad moodaa ina dee ay noqonayso inaynu ku yara degdegano inaynu kasii faaloono waxay oran doonaan laakiin qaabka iyagu ay labada dhinac usoo dhigaan unbaynu ka falcelin karnaayo aynu aynu maaragtay su-aale aynu jawaabo ka bixin karnaa laakiin qaabkan hadda iminka iyagu usoo ay usoo wada dhigayaan waxaad moodaa labada dhinacba inay is isdhawaansho ay soo ay keentay oo wax badan baad moodaa in laga talaasulay waayo kuwii hore ee hore dhici jira had iyo jeer waxay ahaan jirtay middo middo ku taag iyo laakiin tan waxaad moodaa in si fiican oo aada u qurxodan loo soo diyaariyey oo muddo laga soo shaqeeyey oo hadda ay waayo way ka duwantay kuwii hore o dhan sida haddaan anigu arkay oo aan aan aan aan aan u arko waa garta arrinta ugu muhiimsan oo dabcan laysku hayo waa masiirka ama somalilan oo rabta oo leh maaragta inaanu madax banaanida iyadu waa muqadis iyo soomaalida kaloo leh midnimadu waa muqadis marka taas sidee looga gudbiyaa bay kulata waxaan u malaynayaa taas inay sidii khudbadihii iminka haddii aynu dib u yaro milicsano khudbadihii ay ku hadlayeen madaxdu markii ay hadlayeen waxyaabihii murugada badnaa haday jeer dadka maaragtay maaragtay laisdhaafsan jiray miriyaha way ka duwaneed jawigani jawi degan oo jawadii hore oo dhan saan soo sheegaba ka duwan buu ahaa marka may imanin doodo adag ama muran fara badan oo kuwii hore si qaabka u dhici jireen oo kale ma imanin waxaad moodaa in ay noqotay in labada dhinacba ay wax badan ay ka wada hadleen kadibna ay markaa qorshaysteen in ay noqoto wadahadallada wadahadalladii ugu dambeeyey oo ay ka soo baxaan miro dhal dhab ah oo markaa cid walba dhinac walba ay ku qancaan ay ku qancaan bay aniga sida hadda ay u socotaa ay la muuqataa ma aan arag weli wax caqabad ah ama wax murana ama wax maaragtay doodo ama kulkulul ama kalabuditaan deg dega weli imayn soo muuqanin marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala tan inay noqonaysay tii ugu wanaagsaneyd oo miro dhalayso wax badan loo hanweynaa waa garta somalilan maxaad jeclaan lahayd inay uga soo baxdo maxaa ay somalilan ku tilmaami kartaa inay guul ka gaartay shirkaas oo aad rabi lahayd inay uga soo baxdo hadda muhiimadda ugu horeysa waxa weeyaan waxaad jirtay had ijee saad adu ka dhawatid markii dhaweetoo kale inay somalilan aad lahayd waa muqadis in ay godo soomaaliyana ay ay iyaduna ay mar walba lahayd soomaali waa muqadis ma kala tegi karto laakiin sida aniga hadda iminka iila muuqataa guulo iminka aynu tilmaami karno oo oran karayno guulahaasa labada dhinacba ay ay maanta ay gaadheen weli iba muuqato waxaan moodaa inaan xoogaa anigu ma rabo inaan ku degdego wax ka soo bixi doono laakiin qaabka ay u socoto iminka iyo qaabka labada dhinac waxaan moodaa inay u tahay dawo aada u wanaagsan oo ka saaraysa madmadowgii badan oo runtana ay meel isku soo biyashaman doonto sida aan qabo ayaan ayaan u malaynayaa waa garta ugu dambeynta waxaa jira warar sheegaya in qodob laysku hayo weli laysku fahmi la-yahay uu yahay in ama siyaasiyiin ama fanaaniin ama ciday doontaa meeshay doonaan ay tegi karaan somalilanna weli ay diidan tahay ma ku raacsantaha diidmadaas somalilan haddii arrintaas ay run tahay
horta xasanow wixii dastuur ah oo dastuuriyan ah hadii jeer ciddii jabisa ayuunbaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa tan dadkan marba dhinac tegaya ama fanaaniintan iyo abwaanidan tegaya muqdishona ma aan arag anigu mana ogi wax dastuura ama qodob ama sharciyado ay jibeen oo ay qabanayaan dad dee fanaaniina oo de fanku sidiisaba xad muu lahayn oo xadda ma laho qofka fanaanka meel buu tegi karaya laakiin waxaa moodaa in ay siyaa in la siyaasadeeyey waxaana jeclaan lahaa waxyaabahaas oo kale de in matalan ba ay xukuumaddu ay sharci ka soo saarto kadibna markaa ummadda ay ku qaado waayo dadkii taga ama fanaaniintii tagta ee yimaado qaar iminka qaar baa xidhan qaar hore waa la soo daayey qaar hore saas oo kale ayaa loo ganaax maaragtay loo xukumayey marka waxaa jirtay iyaguna niman garyaqaana oo sharci yaqaana oo fara badan oo dhowr jeer arrintaa ka hadlay oo qaar xataa ay sharcigii maaragtay xataa ay shaqooyinka uga tageen oo u arkeen in dad badan la caburinayo laakiin haddana si kale marka xukuumadda kale loo eego haddii dadka ama fanaaninta caankaa ee tegaya markay yimaadaan iyo qanacsaas oo kale aan dawladdu aanan tallaabo aana uga qaadinin waxaa laga yaabaa dadku inay kacaan oo markaa ay u arkaan inay xukuumaddu markaa aanay waajibaadkii shaqo ee loo qabtay ee loo doortay inaanay qabanaynin marka marba waxay noqotaa xal oo dadka shacabka lagu dejiyaa oo waxa weeyaan waxaa laga ilaalinayaa waxyaabahan iska hor imanaya iyo maaragtay amnigan khalkhal la gelinayo laakiin waxaan qabaa hadda wixii lagu heshiiyo ee markaas in lagu dhaqmo uun baan aada ugu boorinayo cid walba bismi illahi raxmaan raxiim waa eliyaas cabdi cusmaan oo sydney oo kaala hadlayaa xasan s b s idaacadda soomaaliya australia aada iyo aad baan idin salaamayaa iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed iyo somalilan ee joogtaba australia marka nin yar ka idhaaho shirkaa ka socda jabuuti ee wadahadalka uga bilaabmay somalilan iyo soomaaliya anu waxaan u arkaa guul usoo hoyatay labada dhinacba hadday tahay soomaaliya iyo hadday tahay somalilanba inay maanta madaxda soomaaliyeed mar ay dadkoodiio sanadkan sanad adag buu ahaa covid nineteen inay maanta dadkoodii masaakiintahaa ay consideration siyaanay dee maanta ay isu yimaadaan si ay loo xaleeyay khilaafka soddonka sannadood soo socday anu guul baanu arkaa waanan soo dhaweynayaa waanan ku taageersanahay kolleyna waxaan aaminsanahay anigu iyagu wadahadalka labada leaders ay galaan nin kasta shacabkiisa buu matalayaa nin kasta nin kalena nin quraatana ma haysto go-aanka kelidii inuu gaadho nin kasta shacabkiisu waxay doonayaan unbuu samaynayaa baan aaminsanahay anugu waa garta ilaa iyo hadda laba guddi oo farsamaha labada dhinac ay kala magacaabeen arrimaha laga wada hadlayo oo ugu muhiimsan maxaad is leedahay way yihiin maxayse qolo walba ay doonayaan anigu waxaan u malaynayaa kala go ama isku dar waktigeedii waa too early stagekaasi waxa waa waktiga dheer buu qaadanayaa laakiin iminka waxaan aaminsanaya waxaa laga wada hadlayaa dhaqaale waxaa laga wada hadlayaa in in luqadan cunfiga ah ee ama hargeysa ama muqdisho ah in la joojiyo in dadkan marnaba ay sida adduunku u socdo aanay ahayn siyaasaddu cunfi ay siyaasaddu tahay diblomaasiyad inay siyaasaddu tahay jaarkaaga od ixtiraamto inay siyaasaddu tahay inaad cid kasta u baahan tahay oo east african nation horn of african nation ethiopia soomaaliya djibouti somaliland intuba aanay marnaba kala maalmin hadday dhaqaale noqoto hadday amni noqoto hadday iskaashi noqoto wax kasta inaan si kasta lagu kala maarmin baan aaminsanahay waxaan iloobayo kale inaan mahad khaasa siiyo ninka hoosgareeyey shirkan dowladda jabuuti iyo shacabka jabuuti ismaal cumar geeli waa garta shirarkii hore muxuu uga duwan yahay isleeda kanu
shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore anigu ra'yigayga khaaska ah waxaan aaminsanahay inay dowlad saxi maanta muqdisho ka jirto oo danta shacabkeeda ka talinaysa iyo dowlad saxa oo aan dhaqaale raadis ahayn oon ahayn somalilan ka jirto marka ishuga markii hore dadku wadahadaladii hore waxa la isugu iman jiro un dhaqaale divantek dhaqaalaha qaata indhaha qabsada laakiin waxaan aaminsanahay tani inay most transparency tahay ay labada liiderba ka daacad yihiin inay ka midho dhaliyaan wadahadalka waa garta sidee looga miro dhalinayaa arrimaha ugu muhiimsan oo ah somalilan go-itaankeedu waa muqadas midnimada soomaaliyana waa muqadas
wallaahi dee labadaba shacab baa leh nin kasta shacabkiisii siduu u qancinayo anigu horta as a somalilander waxaan aaminsanahay muuse hadduu xitaa maanta go-aan la gaadho farmaajo inaanu go-aanku u gaadha aanu hayn go-aan shacabka ka duwan shacabka somalilan bay ka go-an tahay in ama laysku daro ama la kala go'o
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali